dugsiga intersom waxa uu ka mid yahay iskuullada ku yaala magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabelle kaa oo ardayda lagu baro xirfado kala duwan oo ay ka mid tahay farsamada gacanta qaar ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulka oo la hadlay idaacadda isnay ayaa ka warbixiyey xirfadaha kala duwan ee ay ka bartaan dugsiga intersom magaceyga waahan cabdulaahi waxaan dhigtaa iskuulka tababarka ee intersom waxaan ka bartaa ani ahaan xarqaanka farqi weynaa u dhexeeyo markaas makiinada xarqaanka xataa maaqoonin hadeertaane waa istasaari karaa dharka waa ku talan karaa haa way jiraan diraacyo caadi ah saakooyin israawiilo xijaabo shaatiyaal magaciyan waa maxamed cumar maxamed oo dhigto isqoolka intersom waxaan bartaa mobel iskuulkan waxaan kusoo biiray bishii agoosto sideedeedii markaasaan kusoo biiray wiilal oo saaxiibaashii ayaa dhii jira meesha iga wareeyey wiilashaas ay dhiirgeleen isqoolka inuu fiican yahay waa ii sheegeen anii makseeran waa soo dabagali ade muddo ade laba bir camaluta iskoolkii usoo noqnay kadib waa ahayn iskoolkii alxamdulilah iskoolka ujeedada umaada waxaa waaye inaan oo wax barto hadda maasha allah mobel ayaan bartaa marka imaanaya waxba ma aqaanin hadda laakiin alxamdulilah terson ma iskuul fiican ani kuwa marka imaanaya meeshaan waxaan makaseen mobile samays laakiin hadda mobile waa sameyna waa kala fura sidiisii horaan ka dhiga mobelkiis walaabo waa samey karaa alxamdulilah ilaah ii fududay dhinaca kale maamulaha dugsiga cabdiqaadir axmed saalax ayaa ka sheekeynaya heerarka waxbarashada dugsigan wallaahi heerarkiisa waxbarasho aad iyo aad ay u kala duwan yihiin waa koley ardadaan hadda dhowr sana waxbarayna ardada sanadkan ku saddexa inta hadda aan waxbarayno marka dhowr waxyaabood oo kala duwanna oo lagu kala bartaa oo farsamada gacanta ka mid ah wallaahi hadda waxaan barnaa afar nooc aan kala barnaa oo kala duwan ay ka mid tahay gabdhaha qaarkood iyo wiilasha qaar ayaa barta harqaan qayb kaleoo wiilasha ah waxay bartaan carbentariga wax loo yaqaano ama faryaamada waxaa kaloo jiro arda kale oo barato mobile repairinka sida loo sameeyo mobeelada qayb kaloo electric ah jirto oo farsamada korontada oo kaleeto sida guryaha korontada loo geliyo kale ayaa jirto saddex afartaas qayba wax barnaa wallaahi dhowr qayb ayaa ka qalan jibisay hadda waxay tahay dufcadii afraadaha dambareyna inta ka qalan jibisay inta badan dhallinyarada magaalada jowhar iyo kuwa tuulooyinka jowhar hoos yimaada ku nool ayaa ka faa'iidaysta xirfadaha kala duwan ee uu bixiyo dugsigan farsamada gacanta intersom ee magaalada jowhar